wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan
kulan wanaagsan waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir oo ka hadla xasilinta dalka dhegaystayaal barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa bandhigga carwada bugaagta ee layidhahdo muqdisho book fair sanadka laba kun sideed iyo toban iyo weliba sidii uu u qabsoomay iyadoo sanadkan uu ahaa sanadkii afraad ee bandhigga bandhigga bugaagta muqdisho oo sanadkan aad u xiiso badnaa ahaana sanadkiisii afaraad waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiiro xildhibaano gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madax kale dhalinyaro aad u badan oo bugaag qortay ayaa sidoo kale bandhigga goobjoog ahaa iyo kuwa doonayay in bugaagtaasi ay iibsadaan oo kumanaan ka badnaa saddexdii maalin ee uu ka socda caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda new horizon oo madax u yahay maxamed diini bandhigga haddaba sanadkan dadka uu ku cusbaa ee markii ugu horeysay ee ka qayb gala waxaa ka mid ahaa abwaan saciid saalax barnaamijka wadajir ayuu uga waramay sida uu u arko bandhiggan oo sanadkii afraad galay markii ugu horreysay inuu ka qayb galay
buug feerka muqdisho mar walba waa laiga soo marti qaadi jiray laakiinse xilligayga safarka ayuu ka dambayn jiray iima suuro gelin sannadankan ka hor inaan ka soo qayb galo marka kuwa kale oo waddanka labo ka mida waa ka qayb galay kanse sannadankan ay ugu horreysay waa gartay marka sidee sidee kuula muuqataa hadda buug feerka shalay maantaad joogtaa muuqaal ahaan maxaa kaaga baxay
aad iyo aad meel aada u xiisa leh u taya leh u baaxad weyn waxaan aad tan iyo shalay u xusuusanayaa oo ugu qeyroonayaa markaan ku leeyahay buug bandhig buugeedyo kale sida kan ugu da'da weyn oo hargeysa iyo kan garooweba waa ka qayb galay kan wuxuu kaga duwan yahay waa buug baalashiisii fiyow yihiin iyadoo hareerihiisa laga yaabo in holoc ka baxayo oo ka noolaaday oo la noolaaday oo aan aan dhibaatoodiisa ka badbaaday qarax iyo dab magaaladiisa marka waa buug nolol gaarihi bandhig buugeed ay ka muuqato oo lagu yididiisho waxaana wax ka daweynaya ummad u baahanna maskaxdooda dhayaya muxuu bedeli karaa bay kula tahay markaa bugaag bandhigbuugeedka wax badan buu bedeli karaa dadka gudaha iyo dadka debaddaba wuxuu dareensiinayaa in aanay magaalo madaxda muqdisho mid wada ololaysa ahayn in lagu negaado oo goobo xitaa wax akhriska iyo bandhig iyo ka qaybgal dhaqan uu ka suura yahay ayuu muraayaddeeda muujinayaa wuxuu muujinayaa in da'yarta u haraadan oo aan sannadaha baradan arag ama weligoodba baran meel buug wax lagu bandhigaayo inuu sidaa u soo jiito oo haraadkooda wax uga taro wuxuu ummadda soomaaliyeed iyo dadweynaha kii dhegaysta iyo kii daawada iyo kii ka fog iyo kii u dhow iyo kii soo booqan karaba uu barayaa muhiimadda akhriska iyo ereyga qorani leeyahay maxaa la yidhi in laga gudbo oo maxaa la qoray loo gudbo ayuu tusayaa oo sababta buugagga loo bandhigayaaba waa waxtarkeed wuxuu u suuro gelinayaa in buugag dadkan soo booqday aanay arki kareen oo daafaha adduunka iyo dalka gudihiisaba laga keenay oo tiro intaa la-eg oo baaxaddaa la-eg oo meel loo soo dhigay inay arkaan in ay iibsan karaan inay sidaa kabacdi akhrisan karaan wuxuu niyad gelinayaa da' badan oo yaryar oo wax qoraysa ama bilowday inay qoraan ama jecel inay qoraan oo ku soo jeedda u soo jeensatay ayuu dhiirigelin la yaab leh u yahay waad ku ididooloonaysaa marka dhallinyaradaasi aan iminka ku dhegaysanayay dood wadaagyo ay ka qaybgelayeen marka sidaas intaa iyo in ka badan ayuu sumad ama astaan ugu yahay astaan nabadgelyo astaan akhris astaan qoraal astaan aqooneed astaan waxbarasho astaan isu imaatin astaan bulsho mid walba ayuu yahay abwaan saciidaad iyo aaday umaasan tahay waa mudan tahay abwaan saciid saalax oo barnaamijka wadajir u warramayay ayuu kaasi ahaa dhallinyaro ayay u badnaayeen dadkii bugaagtooda lasoo bandhigay sanadkan waxaa kaloo qayb ka ahaa ajaanib qoraayaasha dhallinyarada ah waxay samaysteen dallada ay ku midaysan yihiin waxaana ka mid ah dallada qoraayaasha ee banaadir iyo weliba xamar oo labaduba xamar ka wada dhisan islamarkaana sanadkan si weyn uga dhex muuqday bandhigii bugaagta ee muqdisho doodan soo socota ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed waxa uu qabtay dhallinyarada ee bugaagta soo bandhigay iyo kuwa dalladaha qoraayaasha ku midaysan ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho ee bandhigga bugaagta sida weyn uga dhex muuqday markanna waxay noo suuro gashay inaan la kulanno naadiyada qoraayaasha iyo akhriska ee banaadir iyo qaybo ka mid ah dadka wax qora annagoo ku sugan goobta muqdisho book fair sanadkan labada kun sideediyo tobanka ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa cabdikariin garuun oo ka mid ah aasaasayaasha naadiga banaadir cabdikariim bal waxaad warbixin naga siisaa waxa book fairka muqdisho oo sanadkii afraad la qabanayo oo magaalada muqdisho uu ka dhacayo oo nuxur ah oo uu u leeyahay mujtamaca afka soomaaliga ku hadasha waa mahadsantahay walaal marka hore waxaan soo dhowaynayaa sida wanaagsan eed noogu timaadeen book fairka eed noo waraysanaysaan runtii book fairka waa book fairkii afraad ee ka dhaca magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan ku fadhinaa hadda naadiyaasha ka jira magaalada muqdisho naadiga qoraal akhriska qoraalka ee banaadir naadiga akhristayaasha xamar iyo xubno ka tirsan aan ku joognaa qiimo weyn buu noogu fadhiyaa runtii waayo waxaa ka soo qaybgelaysa qorayaal aad u fara badan buugaag kala duwanaa la keenayaa dad kala duwan ayaan ku baranaynaa oo inta badan horumar ka shaqeeya wuxuu noogu fadhiyaa annaga qiimo weyn maadaama aan ka shaqayno horumarinta akhriskaiyo qoraalka waxyaabaha la isweydiiyaa waxay tahay in buug la qoro kadibna la iibsado dadku ay akhristaan cewaano kala duwan iyo marxalado kala duwan bugaagtana looga hadlaa ma aha wax cusub balse micnaha ku dhex jira buug feer la qabto iyo faa'iidada in dad intaa la eg loo yeedho ay yimaadaan goobtaasi meel sidaanoo kale ahna lagu iibiyo wax ma inooga sheegi kartaa nuxurka ku jira su-aashaas waxaan siinayaa yuusuf cumar oo ah guddoomiyaha naadiga asaasayaasha xamar walaal macaan waa maasanta marka hore magacii waa yuusuf cumar nuur waxaan ahaa guddoomiyaha naadiga asaasayaasha xamar wallaahi book fair in la qabto waxay ku jirtaa waxay leedahay faa'iidooyin badan maxaa yeele waxaa iskugu imaanaya bulsho qaybeeda kala duwan waxaa lagu dhiirigelinayaa dhalinyar soomaaliyeed oo jecel inay noqoto mustaqbalka qorayaal waxaa sidoo kale waxaa lagu dhiirigelinaya dad mujir rabo inay mji dhaqdaha halabuuro aad aad aad aad iyo aad buu faa'iido ugu leeyahay book fairka mji kuwa kasii horeeyey sanad sanadkii tegey sanadkan isku mid mahan sanadkan waa aad buu aad bulshada aad bay mji ugu soo jeedasa dhanka akhriska qoraalka faa'iido badan bulshada bulshada ugu leeyahay book fairka xagga dhaqaalaha ama macaashka laga samayn karo buug iibinta iyo kasukowga afka soomaaligaah oo kor loo qaado akhrintiisa iyo qoraalkaba su-aashaas waxaan siinayaa xamdi mahad oo ah madaxa maaliyadda ah asaasayaasha banaadir bal wax maynooga sheegi kartaa dhaqaalaha hooshan ku baxaya isu-imaatinkiinan saddexda maalmood oo sanadkiiba mar ah dhaqaalaha ku baxay cidda bixinaysa
aad umaasantihiin naadiyada naadiga akhriska qoraalka banaadir baan ka tirsanahay waxa nagu baxaya horta waa waxa aan isku ururiyaan dhallinyarta ka tirsan naadiga kan iyo contribution ay isku dardaraan saddex saddex doolara aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta kasoo qayb galno oo door muhiim aan ka qaadano caruur bugeedka muqdisho maanta bugaagta sidoo kale iyo howlaha nagu baxay mar kasta waa lacag anago isku dardarno waxaan waxaan iskugu dardaraynaa inaan dhiirigelino afkeena hooyo hormarinana aan ka gaadhsiino meel sare luqadaha qalaadna aan tirtirno halkee bay ka kala yimaadeen aasaasayaasha naadiga su-aashaas waxaan siinayaa qadar cali cabdi
aad baad mahadsan tahay kolley naadiga akhriska qoraalka banaadir dhammaan dadka ka tirsan waa dadka kala yimid gobollada dalka gobollada dalka soomaaliya oo iskugu yimid magaalada muqdisho magaca banaadir keliya waa maadaamuu gobolka ugu dadka badan uguna maaragtay degmooyinka badan yahay unbaanu magacaasa u qaadanay laakiin naadiga akhriska iyo qoraalka banaadir waa naadi u taagan dhammaan dalkeenna soomaaliya sidaad arkayso kulley kaaga muuqataba sawirka eh, dhallinyarada Eh, naadiga akhriska iyo qoraalka banaadir waxaa ku bahoobay dhallinyaro ka timid gobollada dalkeenna hooy oo iskugu timid kadibna isbahaysatay una iskuna bahaysatay inay bulshadooda iyo dadkooga iyo dalkoogaba u shaqeeyaan fariin noocee ah ayay u lahaanaysaa dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed gaar ahaan afka soomaaliga uu burburayey dhowr iyo labaatankii sano ma jirin cid aruurisa waayo cidda isku kii keentay in aad ka shaqaysaan magacaanna aad yeelataan fariinta aad gudbinaysaan mujtamac soomaaliyeed u gudbinaysaan maxay tahay su-aashaas waxaa siinayaa cabdikariim garuun oo ka mid ah aasaasayaasha naadiga banaadir waa mahadsantaha walaal su-aashaas waa su-aal fiican runtii halkaan u soconnaa waa bulshada soomaaliyeed oo aan helno in- inay wax akhrinayso bulshada soomaaliyeed inay wax wada akhriso islamarkaana aan cidhib tirno akhris la'aanta halkaasaan u soconnaa bulshada soomaaliyeed inay wax qorto in guri kasta laga helo buug yaallo oo islamarkaa la akhrin karo in guri kasta laga helo qof ku nool inuu wax akhriyo inaan bulshada soomaaliya ka cidhib tarno akhris la'aanta ayaan u soconaa islamarkaa waxa badbaadaya dhaqankii afkii taarikhdii baa badbaadaysa maanta waan ognahay taarikhdeena lama qoro dhaqankeenna lama qoro wax badan baa inaga luma ma rabno taasi waxaan u soconnaa in taarikhdeena dhaqankeenna afkeena aan badbaadino islamarkaana guri kasta laga helo ilmaha yar ilaa islaanta ugu weyn inay wax akhriyaan bartaas hiisiga ayaga waa bartaas inaan cidhib tirna akhris la'aanta muddooyinkan dambe magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanayey muqdisho buuk feer hore wuxuu ugu dhici jiray magaalada hargeysa garowe puntland iyo somalilan mujtamaca wacyiga ku aadan inay fahmaan ama ay bartaan intay gaarsiisan yahay waxaan siinayaa su-aashaasi xaliimo tacshiir
waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee wanaagsan aad inoogu soo booqatay maanta een, meesha aanu ku leenahay book fireka ee naadiyada akhristaya naadiga akhristayaasha xamar Een, runtii waxyaabo aad u badan ayay ka fahmeen haddeertaan sida aan filayo Een, sababtoo ah ma jirin een, maana ku dhiiran jirin inaanu isku soo baxno intaasoo kumanaanoo arday oo dhallinyaro inay isku wada imaato book fireka ay kasoo wada qayb qaataan ee buugta iibsadaan dhallinyaradu wacyiga hadda jira way fahmeen runtii een, wax akhrisku inuu yahay iyo qoraalka inuu yahay een, wax aad u qiimo badan jiilka inaga dambeeya ayaan u reebaynaa een, buugta haddeertaan ay qorayaan dhallinyarada soomaaliyeed wacyiga hadda jira way fahmeen dhallinyaradu akhriska iyo qoraalka taas ayaa keenaysa ayaan dhihi karaa inay bulshada fahmaan buug fireka micnihiisa wuxuu yahay dal iyo dibid booqashada caroobugaagaeed sanadka waa lagu soo hirtaa ma u aragtaa in ay dabooli karto baahiyaha een, carabada sanadkiiba mar in la qabto weliba sanadkii afraad sanadka soo socda maxaa aas-aasayaasha haddii aad tihiin naadiga banaadir iyo xamar maxaa lagu soo kordhin karaa cabasho ma jirtaa idinkaga timid akhristayaasha haa way jirtaa walaal baahi badan baa loo qabaa maktabad runtii een, baahi badan baa loo qabaa maktabad muqdisho maktabadaha ka furan aad bay u yaryihiin runtii waa sababtaan u shaqe u samaynay naadiyadan inay ka shaqeeyaan akhriska iyo qoraalka dhallinyarta naadiyadan ku jira buug badan bay qoraan waxaan rabnaa muddooyinka soo socda inaan samayno maktabado oo magaalada muqdisho aan ka samayno ilaa dhowr maktabadood maadaama dad badan ay ku nool yihiin muqdisho dhallinyar badan ay ku nooshahay waxay u baahan yihiin maktabado badan oo yimaadaan oo ay akhristaan inaad buuq qorto xaafadda ku yaalla macnama samaynaya waa inaad buuq qortaa oo meel aad u samaysaa dhallinyartu soo booqataa research iyo baxdi laga sameeyaa marka qorshaha way noogu jirtaa inaan samayno maktabado barnaamijkan in hal sanno la qabto oo sanadkiiba hal mar la soo celiyana runtii aad buu noogu yaraya waxaan rabnaa barnaamijyada noocan oo kale ah in la badiyo si eh, fikirka dhallinyartu uu u kobco u koro Eh, xaliima maxaa ku dara lahayd in sanadkiiba mar la qabto carabada bugaagta ee cabashada ka imaanaysa ee akhristayaasha iyo dadka bugaagta qoraaba ma kaafin kartaa mis leedahay in sanadkiiba mar un la sugo maya ma kaafin karta ayaan isleeyahay Ee, sababtoo ah haddii maanta sa- ee, bishan aan qab- aan qabano bandhig bisha kalen aan qabano bisha kale waxaa ku dhiiranaynaa inaan qorayaal badan ay ka soo baxaan magaalada muqdisho halkaasna akhriska iyo qoraalka yacni sare oo u kacaa bulshada soomaaliyeedna ay fahmaan ee micnaha uu yahay akhris micnaha uu yahay qoraal taas ma ma kaafin karta ayaan isleeyahay in sanad sanad haddana la sugo aas-aasayaasha bugaagta soomaaliyeed dalka gaar ahaan magaalada hargeysa magaalada garowe ee puntland iyo tan muqdisho xidhiir intaa la-eg buu isdhexgalkoodu yahay walaa horta aad ugu faraxsana waqtiyadii hore way dhaantaa waqtiga kan aad bay dhalinyarta isu dhexgaleen waxaa arkaysaa gobolada hadda naadiga kan banaadir oo kale waxaa ku midaysan dhalinyaro aad u fara badan oo gobolada soomaaliya oo dhan ka wada yimaaday marka dhexgalkii hadda ta wuu sii siyaadaya mar kasta wuu sii kordhayaa waxaan isku aragnaa hadda bandhigyada markaan ka qayb galen oo kale dhalinyaro ka timaada gobolada soomaaliya ayagoo si xoriyad dareemaya iyagoo walaalahoo dareemaysa sidoo kale waxaan ku aragnaa inay joogaan dhalinyaro ka yimaada gobollada kuwaas oo ururinaya buugaag sida ay ugu deeqayaan qoraayada iyagoo si xorriyada dareemaya isdhexgal dhalinyaro dareemaya iyaguna ay ku caawinayaan qaybtooda intay wareegaan ay usoo ururinayaan buugaag marka waxaan isleeyahay sanadadii hore in badan way dhaantaa isdhexgal badan baa jira maasha allah dhalinyartu isdhex gashay way isafahmeen waa dad hal hadaf wada socdaan isleeyahay xaggeeya ugu dambayntii maxaa adiga intaa ku dari lahayd adoo ku soo koon okay kolley naadiyadu inta badan sidaad adiguba arkayso oo aanad la socoto naadiyadu inta badan waxay qabtaan runtii shaqooyin aad u badan oo ah in isdhexgalka sidaa sheegtay isdhexgalka dhallinyarada ee soo kale maaragtay ee horumarinta akhriska iyo qoraalka dhaqanka sidoo kale in ay kobcaan soo kale ee maaragtay uu kobco ku yimaado ee maaragtay luuqadeennii oo kale ay kobco ku timaado waxaasoo dhan buu naadiga akhriska qoraalka naadiyadu ay ka qabtaan ee dalka ay ka qabtaan marka walaal aad baa mas- wax badan kama ogi hortay eventkan waxaa soo qabtay new horison waa dhallinyar isku tegey oo hay-ad oo kale ah oo barnaamijyadan dhallinyarta u qabta aaday ugu mahadsan yihin runtii sida ay barnaamijyadan ugu qabanayaan annaguna runtii haddaan naadiyaalnahay magaalada muqdisho aan ka jirno iyo gobollada kale dalkaba waxaan aad u jecelnahay barnaamijyada in naloo badiyo saan uga qayb qaadanno isla markaana aan halabuurkaaga ugu soo bandhigno bugaagta iyo qorayaashaan ku baranno aan u beddelno fikirka dhallinyarta ee khaldan soomaaliya horey u socotaa insha allah waxaan rajaynayaa soomaaliya inay horumar gaarayso dhallinyartan iyo fikirkan oo isku tegaynaa gacmadajir bay wax ku gooyaane aan insha allah mustaqbalka dhow soomaaliya oo horumar gaadhay aan ka shaqayn doono insha allah maxay tahay kelmadda aad gaarsiin lahaydeen idinkoo codkiina midaynaya ka aas-aasayaal ahaan
doodaasi oo uu daadihinayey soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed aanu intaasi kaga gudubne haddaba qaar ka mida dadkii ka qayb galay ayaa barnaamijka wadajir uga waramay aragtidooda ku aadan bandhigga buugaagta ee sanadka laba kun siddeed iyo toban oo ah sanadkii afraad iyo waxa uu kaga duwanaa sanadkii tegey waa mahadsantahay walaal magacaygu waa mulkhayr axmed cawad waxaan ka yimi magaalada garoowe waxaan ahay guddoomiyaha ololaha waan awoodnaa waa isxilqaamayaal ka jira ee gobolka nugaal amase garoowe islamarkaa ka shaqeeya soo celinta bilicda ama taageerada dadka tabaalaysan inay caawiyaan waxaan ku faraxsana inaan ka soo qayb galo bandhigii bandhigga caalamiga buugta buugga afaraad bandhigga caalamiga ee afraad ee buugta aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan muqdisho joogo laygu soo casumay islamarkaana aan goobjoog ka ahaado xafladda bandhigga buugag aad u qiimo badan baan ku arkay anigu buug aan aad uga helay baa ku jiro see loo maarin karaa masayrka meesha waxaan ka soo qayb galay dad soomaaliyeed islamarkaana ka kala yimid daafaha adduunyada gobollada soomaaliya iyo caalamka oo dhan waxyaalaha koowaad ee uu noo leeyahay waxa weeyaan meesha inta badan waxaa isugu timid waa qorayaashu waa waxa weeyaan waa dhallinyaro marka ugu horraysa waxaa isdhex galay dhallinyaro ka kala yimid haddii aan gaar u soo qaato gobollada soomaaliya hargeysa garoowe boosaaso baydhabo kismaayo muqdisho ahmiyadda koowaad uu leeyahay waxa weeye isdhexgalka dhallinyarada in halkaa dhallinyaro badan isku barato wax kala faa'iidaystaan qof walba buuggiisa uu soo bandhigo qof kasta meeshuu ka yimid uu sheego islamarkaana halkaa uu ka dhaco wadajir guud oo dhallinyaro soomaalidu inay qalinka dhammaantood wada qaadato markaana iska dhigto dee qorigii brobagandadii iyo siyaasaddiiba xataa intay ka beeraan dhammaantood soomaalidu ay noqoto dad wax soo saara islamarkaana laga faa'iidaysto waxay soo saaraan ha ahaato sida wax loo qori lahaa ha ahaato sida wax loo akhrin lahaa dad adugu waxa weeye qalin leeya dhammaan soomaalida o dhan waxay noqonaysaa dadka halkaa isugu yimid ama guusha aan ka heli karno dhammaantay inaan wax wada qorno islamarkaan wax wanaagsanoo nalooga daydo aan qorno iyagoo aan goranayn joogsigii macalama su'aalkii halka waxaa ka cad qof kasta buuq qora inuu waxa weeye si wanaagsan sadarkii ula qabsado islamarkaana hakad gelinayo joogsi gelinayo calaamad su'aal saarayo taas waxay u fududaynaysaa dadka akhrisa bugaagta qoraalkooda inuu si saxa uu noqdo ugu horrayn ku bilow magacaaga iyo sidaa halkan ku timid bismillaah magacayga waa maxamed cabdi xasan halkan waxaan u imaaday inaan la wadaago walaalaheenna qaaliga ah ee juhdiga badan geliyey buugaagta ay soo bandhigeen in aan dareenka la qaybsanno markay ugu yar tahay ama aan iibsanno ama aan dhegaysanno waxyaabaha ay soo bandhigeen horumar weyn oo la taabo kara ayay soo bandhigeen in buug la soo daabaco la soo curiyo wax sahlan maaha weliba xaaladda maanta muqdisho aan ku jirno annaga burburkii kadib mataqaanaa maanan helin meel bugaag aan uga hagaagno soomaaliya sideeda bannaanba ma laha maktabada hadda loogu hagaaga bugaagta waxay marka noo suurtogeliyeen in aan meel aan uga hagaagi karna bugaagta ay noo sameeyeen bugaag mataqaanaa nolosheenna iyo waayaheenna ka qayb qaadanaya inay mataqaanaa noo soo saareen si mataqaanaa aan aan aan horumar aan ugu samaysanna bugaagtaas waxaa halkan ka faa'iidaystay dhammaan dhallinyarada maanta dhigta jaamacadaha dalka ayagoo awal aanan heli jirin horumarka noocaas ee buugaagta meel ay uga hagaagaan maantana haysta meel ay uga hagaagaan marka waxay noo tahay farxad weyn inaan ka soo qayb galno in waxaan jeclaa lahay halkan buug fayl keliya inuusan ahaanin oo lagu soo bandhigo bugaag kaleetoo badan abwaano badan ay soo baxaan wax badan la soo curiyo si mataqaanaa dad aan u noqonno wax bartay mataqaanaa meel ay mataqaanaa ay leeyihiin mataqaanaa ka soo baxaan leh bugaagta sidooda bannaanba waa waa meesha keliya ee dhaqankaada mataqaanaa uu ku salaysan yahay waaye marka in mataqaanaa maktabad la sameeyo mataqaanaa aad iyo aadaan mataqaanaa uga faraxsannahay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha la yimaado wax ha la akhriyo waxaan ku baraarujinaa dhammaan in wax la curiyo waxna la qoro aada u mahadsantahay bismillaah magacaygu waa farxiye xasan maxamed waxaan qoray buugga lagu magacaabo buuggan taariikhda dalkayga tusmadayda koowaad aan qoray waxaana xubin ka tirsan naadiga naadiga wuxuu xubin kaalin muhiima ka qaadanayaa maanta haw socodka barnaamijka muqdisho book fair qaybtiisa afraad ayuu ka qaadanaya qayb weyn sidaas daraaddeed naadiga wuxuu uu samaynayaa xubnaha ka tirsan oo wada qoraallo ah inuu buwaagtiida u qabto uu maanta dadka la wadaago islamarkaana uu u adeego si uu buwaagtiisa u muujiyo islamarkaana buugaagtooda ay u helaan fursaday mujtamaca ku arkaan naadiga holihiis hore waxay ahaan jirtay inuu naadiga uu awal bandhig u sameeyo bannaanada ugu qabto maantase wuxuu u taagan yahay sidoo kaleeto maadaama buugfayrka la joogo dad badanoo kala gedisan daafaha dunida ay ka imaadeen kuwa dibadda nooga soo booqdeen kuwa ee dalka gudihiisa nooga imaadeen kuwa gobollada nooga imaadeen islamarkaana qof kasta xaafaddiisa aan loogu tegin inuu xubnihii naadiga ka tirsanaa dhammaantood buwaagtooda soo aruuriyey islamarkaana dagalkan aad arkaysaan idinkugu daadiyey wuu idinla wadaagaya maantay dhammaan xubnaha naadiga iyo dhammaan intuu ka kooban yahay naadiga buugaagta ay qoreen ayaa halkan diyaar ku ah waxaa ka mid a dadkaas sunis muuse xuseen oo qortay buuggan dib uhan ahankaaga sidoo kaleta fardowso oo gadaasheeda taagan buugta sita dahabiga qortay dhammaan qorayaasha naadiga akhriska qoraalka buugaagtooda waa waa inta ayay diyaar ku yihiin islamarkaana waxay kaalin weyn ka qaadanayaan bandhigii afaraad ee muqdisho buug fair
bismillaah magacaygu waa suntas muuse xuseen markiis afraadba waxaa ka soo qayb galna cawado bandhiga buugaagta muqdisho saddexdii sano hore ugu horaysana waxaan uga qayb qaadnay si fiican buwaagtan halkan kuwada tixan waxay ka kooban yihiin buwaagay naadiga qoreen buwaag dadka walada ka yimaada oo muqdisho bugfeer marti ku ah buwaagtooda sidoo kale waxaa ka wadaa inta qoraa ee sheegato ee buwaag qortay dalka ama dibaddiisa ama gobollada joogaan buwaagtooda qaar badan baa yaallo sanadkan sidoo kale waxaa ka mid ah buwaagta gabadh naadiga ka tirsan oo qiso ayada naftirkeeda ku dhacday oo la dhaho dumigii daasona oo ah afduub ayada loo geystay oo ka qortay tacadiyada ama afduubyada magaalada muqdisho ka dhaco sidoo kale buwaagta meesha waxaa ka mid ah buuqa hooye waa lama huraan waxaa sidoo kale aniguna waxaan laba buug baan qoray dib u hanankaaga buuq loo iyo buuq kale waxaan qoray ubixii abaarsaday
qaar ka mida ka qaybgalayaashii bandhiga carweedka bugaagta muqdisho muqdisho buugfer oo barnaamijka wada jir u warramayey ayay kuwaasi ahaayeen sanadkan bandhig waxa uu kaga duwanaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo daray sheeko xariir qaybtan waxaa ka qayb galayay dad sheekooyinka aada u yaqaana waxaana la keenay aruur aada u badan kuwaas oo loo akhrinayay sheekooyinka loo yaqaano sheeko xariirta oo caruurta looga faa'iideynayay kobcinta garaadkooda haddaba qaar ka mid ah caruurtii bandhiga ka qayb gashay ayaan la kulmay waxaana kala sheekaystay siday u arkaan bandhiga bugaagta ee sanadkan iyo qaybta gaarka ah ee caruurta loo sameeyey amiin xuseen maxamuud fiican na waxaa baranaa isqolii soomaaliya xisaabiya waxaas baranaa ingiriish dawacayi diin iyo maxamed nuur maxamuud maxamed aye warse aragtaa inaa bug feerka soo qayb gashaan waa fiican oo arkaa maxaa ka faa'iiday wax badanaa ka faa'iiday maxaa ka mid ah
maanta waa inaa xalfad kasta oo qayb gale oo gafdalaysa oo waxbarashada nalabarooya waa ka mid maxaa barataad adiga wax badanaa barta
sheekooyinka lagaaga sheekeeyey maxaa ka mid ah sheekooyinka
waxaa ka mid a dawaco diidiin iyo waxyaabo badanaa ka mid dawaco diidiin geel iyo hees
magacaaga sheeg cabdullah ya cabdullah ka war soo aragtaa bugfeerka bandhiga bugaagta fiican admeeqa jiraad adiga afar iyo toban haye kawar sheekooyinkii la akrinayay kawaran طبعا على الجباح
mid sheekooyinka ma nooga sheekeyn kartaa sheekooyinka mid طبعا kamid ah الجباح حافظ حافظ حافظ haygii sheekey
طبعا طبعا الجباح وحافظ طبعا الجباح وحوتين هذا فتيني وطبعا ويقشتن مثل يقشتن طبعا وحافظ قرن ويوتي وشحقي طبعا والك البحثي طبعا ما كانت البحثي طبعا وحب الجباح هلاش عن kawaran kawaran inaa sheekooyinkaa laidin sameeyo oo buwaagta laydinkaga sheekeysay u aragtay aad aan fiicno anuu waxaa ka faa'iideyna babaamiya asad asad meeqa jiraad tahay sideed jir sideedan waa jirtaa hay kawar buug feerka
aan sax ma xasuusta
soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa la kulmay firdowso ow jaamac oo madax ka ah xarunta eh, ow jaamac oo iyadu eh, qeyb weyn ka qaadanaysay eh, dhinaca sheeko xariirta caruurta iyo sidii eh, loo madadaali lahaa intii lagu guda jiray bandhiga bugaagta waxaana uu weydiiyey bal eh, sanadkan iyo sanadkii hore waxa uga duwan yahay iyo sheekooyinka eh, iyo sugaanta caruurta loo akhrinayo waxa ay ka bedeli karto eh, garaadkooda iyo muhiimadda ay leedahay in caruurta eh, la baro wax akhriska waa markii afraado la samaynayo maaragtay bandhiga buugaagta ee xamar mar walbana marka waxaa waaye ii sheeg een waxaa ka maqnaa maaragtay ilmaha yararka in loo yeero ilmaha iskuullada loo yeero een annaga waxaan nahay annaga waxaan nahay xarunta aw jaamac ee waxaan ku naalaa nairobi waxaanu dhiiri gelinaa af soomaaliga iyo dhaqanka ilmahana aadaan u dhiiri gelinaa af soomaaliga iyagoo yaraan baraa sida loo qoro marka waxaa dhacday een maxamed diin ilaa khayra siiye baan sanadkii hore ka wada hadalay wuxuu yidhi khasab sanadka dambe waa ku daraynaa bes sanadkaa marka waa lagu soo daray ee ne- ee waxaan ka nimid maaragtay nairobi haddaa aragto halka hal mar fiilin ka dhaca ardaaga imow golaha sheekada ma- masawirka hadda ka qaada baalka waa inaan yaan la ilaawine waa baalka dhammaa meesha dhan aan ku nimid waxaan samaynay ardaagii waxaan samaynay een maaragtay hadda hadda halkaan dab kuma haysano marka waxaan rabnaa dadkii inaan tusno in sheekada la isu la isu maaragtay gudbin jiray dadka reer baadi waxay samayn jireen dab bay shidan jireen mayan haysan maaragtay waxa la yidhaahdo een een een maaragtay nal iyo waxaas markaasaa maansooyinka ee marka shaqada la soo dhameeyo sheekooyinka waxaa la isu gudbin jiray wixii oo dhan hadda waa lumeen hadda ilmihii markaa ir xataa ii sheekeeya xoogaa iskuulka u sheegay maaha sheekooyinka hooyooyinka iyo aabbooha may garanayaan marka waxaan rabnaa inaan dhiiri gelin soomaalida meel walbay naga dhegaysanaysaba in sheeko sheeko la soo celiyo ardaaga imow la dhaho habeenkii ilmaha wax yar waqti la siiyo sheeko loo loo sheego sheekadaa bara la dhaho ilmahaagaad bari doontaaye marka waxaa waaye waxaan rabnaa inaan dhiiri gelino oo kale oo labaad middaa waa sheekada inaan dhiiri gelino akhriska haddaan ilmo meesha la keenin ee dadkeeni wada gowsaha waaweynaa isu wada nimaadno haddana oo mar walbaba inagii waaweynaa isu nimaadno wixii dadkii aan rabnay inaan iyagoo yar ay la bilaabaan ma aan helayno marka waxaan nidhi waa inaan ilmaha yarkaa keennaa buugta akhriyaan buugta gataan amaba loo gadaa waaridta soo- waaridka soo baxo ay dhahaan kaal waxaan ku geynayaa bandhiga buugaagta muqdisho oo aan waarid ku baqin meeshaa naftiyaa loo baqaa mar walbaba marka waxaa waa in la dhaho kaaya waa soo baxa buugta aan soo qaadano buugta akhri ayaan waxaa jirtay een, baan macalimadaa u tegay waxaan idhi ilmo wax bartay inaan koriyaan rabaa waxay tiri haddaa rabto ilmo wax bartay inaad koriso sidaa cuntada u gado jimco kasta waa taqaanaa jimcahan baa maogta wax la adeegtaa oo maaragtay een, lafiraaqalaya jimco kasta marka aad adeeganayso cuntada buugtana sidoo kale u adeego marka waxaan rabnaa waaridka idinkuna waa dhalinyara soo kacayaa tihiin ilmaha in buug loo gado dahab waxaa matariyo guri weyn oo alaab qaaliya la dhigo wax matarisa laakiin ilmaha in miis loo dhigo een maaragtay loo dhigo maaragtay ii sheeg een een waxay ku akhristaan buugaag badan maskaxdooda la furo wax badan loo sheego markaas waxay noqonayaan qof waddankiisi jecel oo aniga hadda waxaa wayse heesaan waa ku tuuraa sheekooyinka carruurta loo akhrinayo waxaad arkaysa in wasiiro iyo madax qeybaha kala duwan hay-adaha dowladda ka mid ah inaad dhehaysay u akhriyaan marka Ha.
taa maxay soo kordhinaysaa waxay soo kordhinaysaa in dadka madaxda ah mar walba waxaa loo yaqaan madaxda inaan dadku arag inay kala go-an yihiin iyaga iyo bulshadoodii inayan isjeclayn waxaasa suuqa la geliyaa waxay kordhinaysaa oo tusaysaa madaxdu inay ilmihii soo dhex gashay inay la fadhiisatay inay nacnici la cuntay inay buuggii la akhrisay inay dhallinyaradii jeclaysiisay marka qofka uu arko qof weyn oo madaxa oo oo la soo fadhiistay wixii wuu jeclaa anigaba markaa xasuusto waa xasuustaa marka soomaaliya waxaan u jeclaa wafdidu noo timaado because markaas nacnac baa nala siin jiray inta kale nacnac la-aan baa nala diri jiray iyo biyo la-aan laakiin markii wafdidu imaanayso biyaha nalagu sasabi jiray inaan joogno oo taagnaano moogta iyo nacnac iyo intaasaa u jeclaan jiray waxaa dhihi jiray maanta waa noo waa suukaya dhacday nacnac baa nala siinaya dowladdii imaanaysa waa inaanu maaragtay dowladda u heesna ubax gacanka ahayn marka waxa weye dhallinyaradii marka markay arkaan qof weyn oo u yimaada markaasna waxa ay yidhaahdaan runtii aadaa u dhagaysan jirnay marka yimaadaan waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego dhallinyaradii waaweyneed baa hadda imaanaysa ma aha ilmaha keliya shalay waxaan u samaynay xarigbood shalay waxaan samaynay dhallinyarada baxday dhalinyaro badan baa maanta hadda waxay wadataa xarigbood waxay wadataa alaabo waxaan rabnaa inay dhallinyarada xagga halkan wanaag- halkan waxaa kaloo jooga macallimiin eh, eh, waxyaaba u akrinayey eh, waxaa kaloo jirtay in sheekooyinka la akrinayey waxyaabaha ee nuxor ah oo ay ku saabsan tahay sheekooyinkaasi maxay ah ha ken ken guryaha ken bahalka kana waxaan tusaya waxaa weeye sheekooyinka ha waxay ku abo sheekooyin ku saabsanaayeen in ma aragtay ay sheekooyinka ee ilmuhu bartaan iyagoo yar waxa wanaagsan hadda sheeko waxay ahayd qofka beenta ka reebaysa inuu been sheego hadduu mar sheego been mar labaad sheego inuusan marka dambe ku guulay marka beenta laga ilaalinaya mid kale waxaa looga sheekeynayay wadan jacaylka you know marka waxa mid walba waxay gudatay een, hal kudhig gaar ah marka sheekada hadda aniga libaax oo qayb libaax oo naga sheekeeyey xataa oo ay dawacada ay markay qaybsanayeen waxaan tusay haddii aada waxa wax ka qaban karin iska iska iskaga dulqaado sidii hadda markay aragtay dawacadii inuu libaaxii isha ka riday een, ruwaagii ayay hilibkii oo dhan isaga siisa because waxba kamay qaban karto marka waxa waxaa la baraya ilmihii iyagoo yar een, halkudhigyada inaa ma aragtay waxyaalaha haddii aadan een, wax ka qaban karin inaad iska dulqaadato aadna ma aragtay isku daydo wixii kale oo wanaagsan oo qaban kardho marka waxay kaloo usii muhiima oo saaraysaa inay wax akhriyaan annaga waxaan mar- runtii mar walba maadaama aan bandhiga buugaagta joogno inaan barro inay buugta akhriyaan carruurta waxaa laga keenay is- is- een, iskuullama waxaa la yidhi sir baa magaalada dhan tahay sir baa weeye magaalada dhan baa la yidhi lama sheego waxa sida wax u dhacaya marka iskuulladii hana sheegin inay dheheen iskuullo badan oo kale noocaa laga keena een, waana run qofku hadduu ma aragtay een, aad bay nasiib darro u tahay in qof boqo inuu buug ilmo keeno oo nasiib darrada soomaaliya taalay ka mid tahay laakiin waxay dhaheen kulligay annagu baa u jaamacadaan hadda shan sana aan soconnaa weli annagaa lacagteeda baxsanayna sababtoo afkaaga dhaqankaaga cidina kuma dhisayso cid walba waxay rabtaa afkeeda inuu ku badho een dhaqankeeda ku badho carabi haddaa u ta- waxoojisto carabi bar buu ku leeyahay dadka waa adiga arkay iskuulladan in carabi laga wada dhigay haddaad ingiriis u tagto ingiriis dadka bar buu ku leeyahay marka waxaa fiican dadku inay isku kalsoonaadaan afkooda iyagu adkaystaan afkooda u istaagaan een hiilaa afkeena nooga baahan yahay wuxuu kaloo nooga baahan yahay inaan jeclaano haddaad afkaaga jeclaanin oo aadan ku faanin oo aadan ku gabyin oo aadan ku sheekayn ilmihii kale uma gudbin kadhid marka waxaan rabaa inuu shaacir hadlo ninkan oo ah een, ninka dhane een, noo sameeyey ma aragtay aan waxaan u marsiinayaa in qof walba oo soomaaliya oo ama xukun ha hayo ama yuusan haynin inuu isku dadaalo oo aad iyo aad ugu talagalo inay tahay mas-uuliyad saaran wixii dalku baray inuu dadka baro in afkii la soo celiyo in maktabado badan la sameeyo in dadka lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan isu yimaadaan sidaas waxay dhalinaysaa wadaninimo isjeclaan in heesiya xataa la heeso dadaa waxay ka dhigan xataa arday baan ahay oo arday baan ahay inaad qaadi karin waana waxaad dhaqankeennii lumiya annaga waxaa aad noo jeclaysay waagi ubaxa kacaanka aan ahayn wadanka waxayna jeclaysay heesihiina la beri jiray ahaayeen marka waxaa waa in la- la fahmo in heesku uu s- uu yahay cimiladaadii baa sheegaysaa beerahaaga baa sheegaysaa baddaadii baa sheegaysaa haddaadan saas suugaantii ku gudbinna ma ay gudbayso ilmaha kalena uma gudbi doonto marka waxaan ku dhiiri gelinayaa in suugaantii la soo celiyo gabayadii la soo celiyo heesihii la soo celiyo qoraalkii la soo celiyo een, isu imaatinka aan samayn jiray mar walba inaan isu nimaadno oo wada wada tashanno oo laga wada tashado sidee u horumaraa oo sidee u wada dadaalaa in la soo celiyo waa mahadsantahay weli waxaan dhex taaganahay qaybta sheeko xariireedka ee muqdisho book fair ee sanadkii afraad oo lagu soo kordhiyey ee xarunta aljaamac ay ku soo kordhisay Een, waxaan la taaganahay ee, mid ka mid ah macallimiinta sheeko xariireedka Een, haye bal olaal ku soo dhawow barnaamijka ee adigoo magacaa ku bilaabaya aad baa u mahadsan tahay magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim waxaan ku magac dheerahay cabdirasaaq ka baxay waxaan ka imad eh, hay-adda la yidhaaho oo dhadhaab cultural heritage oo kaad howlgasha eh, magaalada dhadhaab waxaan isla shaqaynaa fardowsa khayr allaha siiyo oo oo jaamac ka socoto iyo ninkii kaleed wareysanaysay Eh, waxaan u imaanay muqdisho book fair aniga waa markii igu horreysay carro soomaaliyeed aan ka soo dego waa ii farxad gaar ah. waxaan ahay nin haal abuur ah waxaan aad ugu hiig waxaan aad u hiigsanayaa inay ee maanta ay ii tahay farxad in maanta lagu dhex wareysanahay magaalada muqdisho waxaan maanta fursad u helay inaan la kulmo ilmo aan hooyo iyo aabba lahayn oo bar wadooyinka laga soo qaaday waxaa aad ii qiiragelisay inay carruurta maskaxda ku jirto aysan wallaahi carruurta waalidiinta ay barbaariyeen qaarkood hataa aad dhehayso way ka- way ka aragti dheeryihiin taas waxayna tusaysaa inuu qofka liidanin ee xilliga un uu dib u ridi karo Ee, waxaa farxad iyo wasiirro badan dad badan inay carruurtii soo dhex fadhiistaan taas oo muujin karto in carruurtii ay dareemaan aayahooda dambe in dad bulshada ka mid ay yihiin Eh, sheekooyinkan baraya waa arkaysay sheekooyin xigmad ku jirto oo markii dib loo sii fiiriyo maskaxda kobcinaysa ayay ahaayeen waxaa ka mid ahayd eh, heestii keelow xag la dheere xaggeed ka timaade waryaa ku horaaye hangool horta gaaban oyaa ku shubaaye wiilkii shucubaale waxaa ka mid ah- mar kale si kala loo dhigaa ee geelow xag la dheere
Ha, deegaanka- Soomaalida deegaanka- Ha.
sheekooyinkaas Ah, sheekooyinka unbaa isba bedelayo waxaa ka mid ah sheekadii libaaxa iyo dawacada sheekadii dad qalatada ee tufo waa hilib walaalkii saantii cabsida aheed ee dad ilmiya aad oga heleen ood arkaysay cashoy geed qaba guyow garab ror sheekada ay ku imaatay gabadhii maqaarka libaaxa la buubay Ee, sheeko dheer waaye mar kale umaan kuleyka niiga sheekan doona marka waxaa aad ii qiira aad ii ii soo jiitay caruurta ee, markaa sheekada oga sheekaysid dhaqsay qabanayaan way kusoo dha- markiiba way soo way way- way ka sheekeynayaan marka anigana haddee waan faraxsanahay oo waxyaabo fara badan ayaan rabaa inaan waddankaygii iyo dadkaygaba la igaga daydo Ee, waxaan jeclahay dadka waxaan dhihi lahaa caruurta waa waxa la abuurayo bulshada berrita waaye aabbuhu wuxuu abuuraa geed geedku abuuraya waa ilmihiisa ilmihii marka inaad cunno iyo guryo siiso keliya ma aha waa inaad maskaxdiina ka kobciso marka cunuga haddii aad guryo iyo u dhisto keliya iyo baabuur u gadid beri waa laga qaadanaya hadduu aqligiisi kobcsaneyn sheekadii waxaa ku jirtay eh, shalay aan ka sheekeeyey wiila gabdhihii halkan imaadeen sheekadii maroodiga iyo iyo iyo iyo iyo iyo dabangaalaha ee awooddii iyo micnaha iyo qawidii iyo midkan uu lahaa inuu ka reeyey oo siray sheekada waxaa ku jirta dawacaha dawa- dawa- dawacadaha iyo iyo iyo dawacaha marka sheekooyin fara badan baan barayey waxaa ka mid ahaa inaan xibnaha jirka ka mid ah aan baray carruur yaryar baa meesha ku jirtay ee sheekadii oo madax garbo jilib iyo suul aan oga sheekey inaad arkaysay oo head shoulder knees and toes af ingiriiska madax garbo jilib iyo suul indho dhagood af iyo san eye iyo mouth and nose oo loo turjumaayo Ee, marka wallaahi waa ii farxad gaar ah waxaan dhihi lahaa dadkana hiduhu waa hoy Ee, hid- haddaan soomaalinahay hadda ka hor maanso inaan ka tiriyey hidiyo hidiyo hibad baan horaan usoo leheen hooya abbaheen halkuu asalkeen ahaa horri hoygu ahaa heegtuna xibin bay ahayd in carruurta heesoy nooca aan baro Ee, marka wallaahi waa waa wax aad u fiican Ee, bahda saxaafadana aad baan ugu mahadcelinaya maxaa yeele waxaan qabanayno waxba ma aha ilaa bahda saxaafadda ay meel gaarsiiso marka aad baan u faraxsanahay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ibraahim kabaxay oo ka mid ahaa macalimiintii sheeka xiriirooyinka bandhigii bugaagta muqdisho waxaana ka sii horeysay fardowso oo jaamac madaxa xarunta dhaqanka ee oo jaamac cumar oo bandhiga bugaagta muqdisho ee sanadkan qayb weyn ka ahaa gaar ahaan dhinaca ee madadaalinta caruurta iyo weliba wax uu akhrintooda oo sanadkan sanadihii hore uu ee, kaga duwanaa bandhiga bugaagta gabagabadii bandhiga buugaagta muqdisho muqdisho book fair waxaa eh, ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo soo xiray waxaa uu booqday eh, madasha caruurta loogu talagalay in sheekooyinka loogu akhriyo waxaa kaloo uu tegay eh, meelaha lagu soo bandhigay eh, buugaagta kala duwan ra-iisul wasaaraha ayaana la hadlay eh, dadkii eh, ka qayb galay bandhiga buugaagta muqdisho waxa uu dhiirageliyey eh, in wax la qoro isagoo oo eh, dhallinyaradana kula dardaarmay in ay xoojiyaan sidii eh, buugaagta ka hadlaya wacyigelinta bulshada iyo wadaniyadda iyo wax soo saarka bulshada eh, loo badin lahaa inay ka shaqeeyaan dhallinyarada doonaysa in ay wax qoraan goroyo meel maraysa goroyo ma garanaysid wuxuuna bilaabay inuu gaado si uu u dilo oo u cuno ma fahamteen intaas markii uu ku dhuftay fallaartii fallaar ma garanaysaa waa maxay fallaar markii uu ku dhuftay fallaartii ayuu xasuustay inaanu sidan wax bir ah oo wax lagu gowraci karo marka xoolaha neef la dilo maxaa la sameeyaa ugaarta bandhigani waxaan isleeyahay waxa uu ka turjumayaa kobaca warxulinta ee ka hanaqaaday dalka soomaaliyeed waxa uu ka turjumayaa dib u egleenidda mustaqbalka iyo fahamka dowladnimo oo ay yaalleen kuwa kala duwan oo ay qoreen dhallinyaro soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba waxaa daliil oo ah dadka hadda wax qora waxay u badan yihiin dad dhallinyaro ah sidii gabadhii ilaahay ha karaameeyee halkan soo istaagtay iyo sidoo hadiyad waa ku mahadsan tahay anfile haddii qof soomaaliyeed ka walwalsan yahay soomaalinimadeeda ay xoog leedahay gabadhay halkan iyo hadiyaddii ay siisay ayaa tusaalayn ku dhowaad soddonkii sano oo qalinka iyo bugaagtu ay juuqda gabeen ku dhowaad soddonkii sano oo qalinka iyo bugaagta inta meel la dhigay qoryo lagu bedelay taariikhdii naga luntay intii wakhtigaas la bilaabay iyo tan afarta sano hadda oo sanadkan ugu dambeeyey idinku aad keenteen sidee baan isku xidhnaa cidda la rabo inay ka shaqayso idinka weeyaan arrinka maanta marka waa ilaahay mahadiis inaan halkan isugu dhimin waanan ka hadlayn qabyaalad waanan ka hadlayn siyaasad laakiin aan ka hadlayno buugaad iyo qalimaan waxa la qoray maskax la kobciyey iyo ummadda xoreeyey marka ugu dambaysaa wadanba wadanku wax ka barasho ka waxbarasho badan yahay wuu ka horumarsan yahay wadanba wadanka uu dadkiisu ka akhris badan yihiin waa ka fursad badan yahay si uu horuma maanta marka waxa halkan aad ku haysaan waa dowladnimada dhabta waa dhisinta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed inaan idin sheego waa inaan sii wadnaa dadaalka ah inaan idin gelino qoraalka iyo akhriska waa in dowladduna ay ka qaadataa bug weyn si loo dhiirigeliyo dadaalka qoraalka iyo akhriska waa inaan dhiirigelinaa waa inaan dhiirigelinaa qoraa la da'laya dadka dhallinta yar ee wax qoraa si ay ula wareegaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed si intii u dhaxaysay labada jiil oo maqneed iyagu isugu soo dhoweeyaan waa inaan dhiirigelinaa sidii ay isu dhex geli lahaayeen aqoon-yahanada soomaaliyeed ee da'da yar gobol walba oo ay dalka ka joogaan marka waa inaad idinku ka shaqaysaan qaabkii loo kordhin lahaa isdhexgalkaas annaga marka dowlad ahaan adinla shaqayn lahay
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa oo soo xiray bandhiggii bugaagta muqdisho muqdisho bukfer oo sanadkii afraad muqdisho ka qabsoomay isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wada jir oo aan toddobaadkan ku eegnay bandhigga bugaagta muqdisho waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macali maxamed anigoo cabdishakuur alixmed ayaa idiin soo jeedinayey khees cali shire ayaa farsameynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelyo insha allah
wadankiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax u qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax u qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal